wax kasta mar haddii wax lagu heshiiyo waa in la kala tago bay ka fiican tahay laakiin waxaa meesha ku jirta waxa lagu heshiiyey ma yihiin wixii la rabay mise ma aha annaga siyaasadayadu weligaya waxay ahayd waddankan inaanu hore u mari karin ilaa laga gaaro qof iyo cod taasi oo ballanku ahaa labada kun iyo labaiyo tobankii oo la yidhi waa ugu dambaysaa afar dhibic shan in la isticmaalo marka mar haddii labada kun iyo lix iyo tobankiina laleeyahay afar dhibic shan ha la isticmaalo hadde waxaad moodaa inaan wax horumara la samayn oo halkaa fashil ka dhacay marka annagu waxaanu qabnay hal sano ka hor waxaanu soo jeedinay xisbi ahaan in waddanka soomaaliya doorasho ka dhici karto oo doorasho qof iyo code ay ka dhici karto oo nidaamkeeda aanu soo jeedinay aanu sharaxnay iyada waxaad moodaa iyadoo aan laga fiirsan in la iska tuuray oo la yidhi nidaam kale iyo si kale iyo degaano iyo four point five iyo dib ha loogu noqdo marka go-aamadaasu kolleyba waa waxa hadda miiska saaran mar haddii aan la helayn qof iyo cod waxaanu qabnaa inay tahay haddii wax yar laga bedbedelo waxa ugu roono suuqayaa lamaanta